Munaasabadan ay ku qalin-jebinayeen arday isugu jirta wiilal iyo gabdho oo bartay caafimaadka islamarkaana ka aflaxay iskuulka Badar Qaasim ayaa lagu qabtay magaalada Boosaaso waxaa ka soo qayb galay munaasabadda maamulka iskuulka Badar Qaasim mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda waxbarashada Puntland waalidiin iyo marti sharaf kale cali cabdow qaasim maamulaha iskuulka Badar Qaasim ayaa sheegay in iskuulka lagu soo kordhinayo xirfado kala duwan iskuulka ka maamul ahaan annaga waxaa naga go-an inaannu siino ardayda xirfado badan xirfadaha noo qorshaysan ee tan waa ku guulaysanay allaha barakeeye sahan collejna aada bay nooga caawisay insha allah waxaa noo qorshaysan electricity-ga inaan ardada barno si ay u caawin karaanin guryahooda iyo maaragtay iskuulkaba oo ay haddii korontadu wax gaaraanin isla markiiba deg deg ay u samayn karaanin waxaa noo qorshaysan in aanu kombyuutarka ruuxaddiisa oo maado ka midoo iskoolada lagu soo siyaadiyey ayadana aan barno ayadoo aanu jecelnahay inaan u gudubno xirfad dhammaystiran oo la ururiyey oo nooc walbaba leh inaannu gelinka dambe ka bilowno insha allah biidnillahi tacaalaa laakiin inta hadda sanadkaa waxaan rabnaa inaannu barnaamijyo dhowr ah ardada barno qolo walbaana waxa ay ku wanaagsantahay aan barno insha allah biidnillahi tacaalaa muuse jibriil kormeeraha wasaaradda waxbarashada puntland ee gobolka bari iyo qaar ka mid ah xubnihii ka qayb galay munaasabadda ayaa ardayda kula dardaarmay in ay waxbarashada halkaa ka sii wadaan idinkan haddaad dadaashaan fiicnaataan iskuul ahaan dadka ugu fiican ugu wanaagsan war macallimay maqlaysaa haddaan dhinto waa meesheeda shanna waa geynaya scholarshipka jaamacadaha waa qoraya kulli waa geyn dadka ugu fiican weliba hambalyaan idin leeyahay waxaan leeyahay maarata guul allah idin siiyo allah idin barmoosiiyo wax walba allah idin fududeeyo annagana maadaama aan waalidiintii nahay dhiirigelinta intaana waa soo wadnay haddana waa sii wadaynaa insha allah intii nafta nagu jidho waxaasoo aad u qurux badanoo ardaya halkaa waxaa soo fariisiiyey waalidiintooda iyo macallimiinta waxaan rabaa cilmigaa barateen inuu noqdo cilmi manfaca leh oo dhowrkii bilood koorsada socotay keliya aysan ku ekayn sida kuwii horeba hadda maanta isbitaallada qeybtooda ay u joogaan oga shaqeeyaan inaad noqotaan xirfadiina sii kordhisaan dufcadan waa dufcadii koowaad annaga u qabanay adigu waa laakiin dufcada guud bay labaad iskuulka tahay laakiin annagu waa tiimkeena koowaad waxaan rabnaa tiimo badan inaan soo saarnay insha allah oo xirfadlayaal kala duwana waxaan kaloo idinku marti qaadaynaa inaan noogu timaadaan collejka idinku soo dhaweyno idinku marti qaadno wax kastaa u baahan tihiin ee xagga caafimaadka inaan diyaar idinla noqono anugu waxaan odhan lahaa iskuullada dhammaan waajib arrintaa logoo dhigo wasaaradda maadaama nala joogto waxaan iyo dhammaan mas-uuliyiinta kale waxaan odhan lahaa iyo waalidiinta xataa iskuul walbaba in saasoo kale dad xirfad waxyaalaha asaasiga u ah muhiimka u ah in loo soo saaro in waajib lagaba dhigo